bismillaah magaceyga waa cabdishukri nuur oo ku nool magaalada nairobi khaasatan xaafadda islii waxaan maanta soo dhaweynaynaa haddaan nahanay soomaalida ku nool magaaladan nairobi weliba xaafadda islii cunaqabateyntii in ka badan muddo soddon iyo dhowr sano ahayd oo waddankanaga soomaaliya ahayd ee saarneyd magaceyga waa cabdulaahi macalin maxamed waxaan rabaa inaan wax yar ka xayraado sidaad wada ognahaba soomaaliya waxaa laga qaaday cunaqabateynta hubka oo in muddaa soo saarneyd runtii waa arrin maaragtay bogaadin mudan anigoo ah maxamed xasan xuseen oo ku nool magaalada isli waxaan soo dhaweynayaa cunaqabateenkii ee soomaaliya laga qaaday ma fahanti waa soo dhaweynaya